barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabey daandurey daandurayow bal dhambaalladii ha inoo dambeeyeene dhankii heesaha maxaa inoo haysa waa tahay nuurow inta aanan u gelin dhambaalada bal dhegaystayaasheenna aan u soo qabto heestan uu qaado axmed zaki
aanteeda ka caashaqo ma dhabo noqtaydo ani dhamac maygu shiday ma isaahibu ani dhamac maygu shiday ma isaahibu dhalanteed ka caashaqu ma dhabo naftaydo ani dhamac maygu shiday ma isaaribu ani dhamac maygu shiday ma isaaribu qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari anu igu dhex nooliyo igu dheelayaawe dheeldheelayaayo igu dheelayaawe qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari anu igu dhex nooliyo igu dheelayaawe dheeldheelayaayo igu dheelayaawe adna adna adna ma aanad daadine nacabdhuumanay dhalanteed runuudayo reerkaan dhisaynaa inay ahay dhantaasho waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii waaye waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii waaye adna adna adna ma aanad daadine nacabdhuumanay dhalanteed rumuudayo reerkaan dhisaynaa inay ahay dhantaasho waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii waaye waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii waaya waxa layga soo dhacay nafsiyow dhankaago dhagar caashaqiga galay adigaan ka dhiibay dhagar caashaqiga galay way adigaan ka dhiibay waxa layga soo dhacay musiyow dhankaago dhagar caashaqiga galay adigaan ka dhiibay dhagar caashaqiga galay adigaan ka dhiibay
waa tahay aan intaasi kaga gudubno heestaasi uu ku luqaynaya fanaanka axmed zaki dhambaalka ugu horreeyana daanda waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo saciido sheekh aadan iyo hodan cabdi cali fardowse cabdi cali waxaa kaloo ku jira ilmo cabdi cali oo ay ka mid yihiin kaamilo iyo muxsin ayuub iyo yaasir waxaa kaloo dhambaalka ku jira sheekh maxamed cabdi cali xudayfa cabdi ibraahim aamine ibraahim malaaq nuurta ibraahim malaaq iyo saruuro ibraahim malaaq xareedo ibraahim malaaq iyo cabdi muriid ibraahim malaaq dhammaan dadkani waxa ay u hambalyeynayaan wiile maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi waxaa loo bixiyey saamiya waxaan leenahay allaha ka dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda dhankii heesaha aan dib ugu laabanno waxaa heesta idinku soo maqan ku wada luuqeynaya fanaaniinta saciid khaliif cali iyo zaynab cabdulaahi hindhiso
way fiican tahay waaya araggeeda wayelnimad way fiican tahay waaya araggeeda duqunbaa waqtiga joogaayo garan wadkeedeha garan wadkeede waqtiga joogayo garan wadkeede garan wadkeede waraabuhuba wiil buu qadayo wabax la mooda waraabuhuba wiil buu qadayo wabax la mooda ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaali ayna kala wareeri waayiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaali ayna kala wareeri waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone
Yeah. waydo admigu isma waydo one isma waydo ayna kala walwaalin ayna kala wareen ayna kala walwaalin ayna kala wareen waayiyo admigu isma waydo one isma waydo
dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray hooyo xaliimo ou sulub barre iyo hooyo maryama ou sulub barre iyo hooyo faadumo ou sulub barre abti cabdi weli ou sulub barre iyo abti cabdixakiin ou sulub barre xamdi faarax barre iyo maxamed faarax barre iyo cabdiweli faarax barre iyo shiro faarax barre iyo axmed maxamed cumar khayro maxamed cumar iyo bishaaro maxamed cumar casma maxamed cumar iyo farxiyo maxamed cumar iyo salme maxamed cabdulaahi qiyaas maxamed nuur iyo injineer borow iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo dhuux axmed xuseen eedo tamaam cumar jaamac waxaana ay jecel yihiin in ay tahniid gaarsiiyaan bile faarax barre iyo faadumo macalin axmed ow cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gobolka dolo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay meerkaas allah ka dhigo kii horseeda guur qayr qaba bashbash iyo barwaaqo markana codkii cumar shooli heestii suleekha
ayasiro maxaa buxsamay sidii يا صبحا تصبا فرحته سلاما ناس لقاي تعيتي اسري بري إذا موت كوريني Yeah. Nasibkayga, nasibkaygan kusugayaa. Kusugayaa. inayahay sidee tahay haweenku lamaasimayo wayga saraysa sagalkeyga horiyo aya saacadii la joogaba suuradaada daawada inayahay sidee tahay haweenku lamaasimayo waygala saraysa sagalkii yarooriyo aya sacadii la joogaba suuradaada daawada Nasibkayga, nasibkayga, kusugaya. Nasibkaygan, nasibkaygan, kusugayaa. Kusugayaa.
ambalyo aroos wacan ayaa waxaa diraya dadka kale ah hodan cali iyo faadimo cali iyo cabdikariim cali muxiidiin cali iyo suleymaan sheekh xasan iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo cabdiweli faarax dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan faadimo isaaq iyo maxamuud nuux oo arooskooda uu ka dhacay dhadhaab kenya ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin codka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan idin soo qabannay waxaan joognay waxbarashale wada joognay waayahan waxaan jeesa iyo qalin jaale bartikii waday waxaan joognay waxbarashale wada joognay waayahan waxaan jeesa iyo qalin jaale bartikii waday kastoo la jaraay inta jalaqsan dumar kaba inkastoo la jaraay haylaniyda awga matirahadid jeeqore adan kuu jibrisnahay matirahadid waan jabay jaqaylaniyda awga matirahadid jeeqore adan kuu jibrisnahay Jamashada. waxaan suubax jarmaadada jaqabsiga ku iman jiray waxaan jaanta soo dhigay meela joogta galabtii waxaan suubax jarmaadada jaqabsiga ku iman jiray waxaan jaanta soo dhigay meela joogta galabtii inkastoo jalleecada tumajaadka aad tahay inkastoo jalleecada tumajaadka aad tahay mana jeelka kuugu dhacay jirkaga un ka gaaran karaa inkastoo jalleecada tumajaadka aad tahay inkastoo jalleecada tumajaadka aad tahay mana jeelka kuugu dhacay jirkaga un ka gaaran karaa matira hadin waan jabay jaqayladiniga awga matira hadin jeexore adan kuu jibisnahay matira hadin waan jabay jaqayladiniga awga matira hadin jeexore adan kuu jibisnahay
dhamaalkana waxa uu noogu yimid ah, qadar sugow salaad oo u jooga beled xaawo wuxuuna halkan ka salaamayaa maxamed salaad jilcow farxada cali daahiye iyo dhuux xuseen cabdi iyo suuda bilow faarax iyo maxamed sugow salaad iyo sacdiye sheekh yuusuf saciid sugow salaad iyo cabdicasiis sugow salaad iyo basra sugow salaad kiin khaliif cabdi waxaan filayaa inay dhammaantood ku dhegeysanayaan hambalyadani waxay naga soo gaartay hooyo xaliimo usulub bare iyo hooyo say usulub bare hooyo mariimo usulub bare iyo hooyo faadimo usulub bare cabdiweli usulub bare iyo cabdi xakiim usulub bare iyo abaayo xamdi faarax maxamed faarax iyo cabdiweli faarax waxaa iyagoo isku duuban ay u hambalyeynayaan bilo faarax bare iyo faaduma macalim axmed oo cabdi oo meherkooda uu ka dhacay gobolka doolo ee dowla deegaanka soomaalida waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idinku arsaaqo aamiin heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doonno waa leybkii jacaylka fanaanada maryan mursal ciise ayaa ku luqeynaysa iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa uu jir kugu soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale ku mid doonno nabadgelyo
ma badano lugoyada ku شهر